Ganacsade Cali Daahir Weheliye oo ka mid ah ganacsatada degmada Guriceel ayaa waxa uu qaar ka mid ah carruurta agoonta ah ee ku sugan degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud gaarsiiyey deeq lacageed oo uu doonayay in uu ku ciidsiiyo carruurtaasi agoonta ah qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale carruurta agoonta ah ee la gaarsiiyey deeqdan lacageed ayaa uga mahad celiyey ganacsade cali daahir weheliye deeqdan lacageed ee uu soo gaarsiiyey waxaana ay tilmaameen in ay baahi weyn u qabeen waa ka amaal celinaynaa ilaahay allaha u gargaaro amaalkiisa allah heli karee cali daahir weheliye oo iidsiiyey waxaan leeyahay ninkaas walaalkana oo wiilkanagiya oo ilmahaas agoomaha iidsiinaya gacan sare allah ka dhigaan leenaha dembigiisa allah dhaafaan leenaha
haddii uu ku sadaqaystay agoonta ee nacfi ilaahay siiyey asagana aakhiro asaga iyo waalidkiisba allaha ugu shafeeco waxaana la doonayaa hadda ka horna waad bilowday haddeerna waa wadaaye intaad nooshahay waxaa la yidhi haddii aad reerkaaga u akhrido jallaad khamiisa sabayn suulal madowna aad ugu waaq dhacdo markii aad haddii aadan akhriskaas wadin wow ku qabtaaha la yidhi markii aad rabto inaad ka tagto waa lala dardaarmaaha la yidhi waxaa la yidhaha anigu jallaadkii khamiistahayo waa kaa guuri xildhibaan mursal sheekh maxamed yuusuf xeefow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale bashiir maxamed salaad sanka xogayaha degmada guriceel ayaa si wada jira u tilmaamay in ganacsaduhu buuxiyey door muhiim ah islamarkaana waxa ay uga mahad celiyeen deeqda uu soo gaarsiiyey carruurtan agoonta ah ayaga qaarkood waxay ahaayeen agoon aabbayaasha waxaa marka maanta noo jooga agoon agoon dhalay ilahay waxaan uga rajaynayaa ilaahay ayagana dayicina rajayna hadii ilahay yidhahdo wuuna soo qabanqaabiyey walaalkan cali daahir wehniye oo runtii ah nin dhallinyaro ah oo ganacsado ah rabana inuu dhallinyaradan ama carruurta halkan joogtaahi inuu maaragtay maanta runtii sanadkii labaad inuu ciidsiinaayo waan uga mahad celinayaa waana ku ammaanayaa runtii dhaqaalaha uu runtii carruurtan iyo dadka maaragtay dadkaas oo ay ka tageen uu runtii ugu deeqayo oo rabo inuu ku ciidsiiyana waxaan leeyahay ilaahay beddel khayr qaba ha ku siiyo magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa ku sugan carruur badan oo agoon ah kuwaasi oo u baahan in lagala qayb qaato sidii ay u farxi lahaayeen maalinta ciidda sida ay u faraxsan yihiin bulshada inteeda kale